إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah qarax lagu dilay taliyaha booliiska degmada afgoy iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaano dhaca duleedka magaalada muqdisho saraakiisha sirdoonka ee maraykanka ayaa sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii korortay islamarkaana ay qorsheynaysay inay fuliso weeraro loo adeegsado diyaarado haweeneyda hogaamisa dalka jarmalka ayaa la karantiilay kadib markii looga shakiyey caabuqa koronabirus madbacad casri ah ayaa laga furay deegaanka kuunyabarow ee shabeellaha hoose taasi oo ay soo dhoweeyeen dadka deegaanka haweenka ku dhaqan ceelcadda ee dowro loo soo xiray ayaa waxaa la dardaarmay waaliga walaayadda islaamiga ah ee gado u diyaargarooba warkahaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
warkiiyo fitan qarax lagu dilay taliyaha booliiska degmada afgoy iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku saabsan sarkaal ka tirsan dowladda federaalk oo xalay mujaahidiinta ay ku dileen degmo ka tirsan magaalada muqdisho waxaynoo faahfaahinaya weriye maxamed cali aadan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qarax ah oo shalay ka dhacay deegaanka lafoole ee duleedka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa waxay weerar qaraxa la beegsadeen gaari uu saarnaa taliyihii ciidamada booliiska ee dowladda federaalka ugu magacownaa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qaraxa ayaa waxaa ku naf waayey taliyihii la beegsaday iyo shan askari oo ka tirsanaa ilaaladiisa taliyaha dhintay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabduqaadir cusmaan nuunow dhanka kale shalay waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay magaalada muqdisho ka geysteen weerar ikhtiyaal ah mid ka mid a saraakiisha uu soo tababaray turkiga ee loo yaqaano gorgor ayay mujaahidiintu ku dileen muqdisho sargaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray asad cabdulaahi weerarkan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay degmada dharkeenley ee gobolka banaadir weeraradan ayaa ku soo beegmaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay weeraro qaraxyo ah ay ka kala dhaceen muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose suuqa bakaaraha qarax ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyadoo sidoo kale qarax kale oo ka dhacay degmada afgooye lagu dhaawacay shan askari waa mahadsan tahay dhanka kale milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaano dhaca duleedka magaalada muqdisho wararka aynu ka helin duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan in deegaanada calamada iyo lafoole oo aada isugu dhow ay mujaahidiinta weerar ku qaadeen fariisin ay halkaas ku lahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka goobaha sida gaarka ah loo weeraray waxaa ka mid ah meel lagu magacaabo shanta golaha sare oo ay ku urursanaayeen ciidamo ka tirsan dowladda farmaajo khasaaro ayaa jira walow aanan la xaqiijin inta uu gaarsiisan yahay saraakiisha sirdoonka ee dowladda maraykanka ayaa sheegay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii korortay islamarkaana ay qorsheynaysay inay fuliso weerar loo adeegsado diyaarado wariye salmaan axmed ayaa warkan inoo aqrinaya warbixintan oo ciwaan looga dhigay faraaca alqaacida ee soomaaliya wuxuu halis gelinayaa nolosha ameerikaanka ee jooga bariga afrika iyo maraykanka ayaa new york times waxay kaga hadlaysaa awoodda xarakad al-shabaab almujaahidiin ee ka dagaalanta bariga afrika wargeyska oo soo xiganaya saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada kumaandooska ee maraykanka laamaha la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada iyo c i eda maraykanka ayaa sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqotay awood caalami ah oo halis gelinaysa nolosha dadka ameerikaanka ah saraakiisha la hadlay wargeyska new york times waxay leeyihiin faraca alqaacida ee soomaaliya oo ah xarakada al-shabaab waa ururka ugu weyn ee argagixisada caalamiga ah waana midka ugu firfircoon marka laga hadlayo fuliinta howlgallada waxayna al-shabaab horay u soo saareen handadaad ku socota dadka amerikaanka ah ee jooga bariga afrika iyo xitaa gudaha maraykanka sida ay ku doodayaan saraakiisha la hadlay wargeyska waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballaarisay awooddeeda iyadoo doonaysa in dagaalka ay ka fogayso soomaaliya maraykankana ku beegsato meel weliba ay ku aragto mas-uuliyiinta c i eda maraykanka waxay intaa ku dareen in xarakad al-shabaab almujaahidiin ay qorshaynayso fulinta weeraro loo adeegsado diyaaradaha la afduubto kuwaasoo la mid a weeraradii kow iyo tobanka sebteembar ee afka ciidda loogu daray maraykanka laguna tusay waxay tahay awooddiisa marka loo yimaado gudaha soomaaliya wuxuu wargeyska new york times sheegayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis gelinayso diyaaradaha helikobtarka iyo kuwa kale ee isticmaalaya hawada soomaaliya taasoo keeni karta bay yidhaahdeen dhimashada dad badan oo maraykan ah warbixintu waxay sidoo kale soo hadal qaaday silsilada weerarada qudus lama yahuudiyeynayo ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday saldhigyada ciidamada maraykanka ee belidoogle iyo mandhabey kuwaasoo ay ku leecdeen in ka badan boqol askari oo maraykan iyo kenyaati isugu jira weerarkii kenya wuxuu yimid laba bilood kadib markii xarakada al-shabaab ay baahisay muuqaal soconaya konton iyo laba daqiiqo oo lagu soo bandhigay amiirka xarakada abi cubayda axmed cumar oo ku baaqaya in maraykanka lagu weeraro meel weliba oo lagu arko isagoo odhanaya shacabka maraykanka waa hadaf sharci ah oo la beegsan karo waxaana fariinta abu cubayda ay dib inoo xusuusisay fariintii usaama binlaadin soo diray sanadkii kunsagaalboqolsagaashaniyolixdii taas oo uu ku cilaamiyey dagaal ka dhana maraykanka ayaa lagu yidhi warbixinta uu daabacay wargeyska new york times ee kasoo dalka maraykanka baariyaasha ka tirsan sirdoonka maraykanka ee c i e da ayaa sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis amni ku tahay nolosha saddex kun iyo shan boqol oo askari oo maraykan ah kuwaasoo deggan saldhig ku yaala waddanka jabuuti sidoo kalena ay suuragal tahay inay weeraro ka fuliso marinbiyoodka baabulmandab oo ah marin istraatiiji oo ay maraan maraakiibta ugu badan ee isaga kala gudba caalamka warbixinta new york times waxay soo bandhigaysaa walaaca iyo cabsida ay la nool yihiin muwaadiniinta amerikaanka ah iyo safaaradaha maraykanka ee ku yaala bariga afrika waxaana bishii lasoo dhaafay safaaradda maraykanka ee kenya ay ka digtay weerar ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadi karto mid ka mid a hoteelada ugu caansan ee dalkaas kaas oo ay degan yihiin dalxiisayaal reer galbeed ah saraakiisha c i e da ee la hadlay wargeyska waxay sheegayaan in halista xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhankaa dowladda maraykanka ay ka imaan karto laba dhinac waa mid ee soomaalida ku nool dalka maraykanka oo ay dhici karto in qaarkood ay qaadaan weeraro khasaare dhaliya iyo dhanka kale oo ah in dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee aqoonta u leh duulinta diyaaradaha ay u soo dusaan maraykanka islamarkaana fuliyaan weerar la mida kuwii kow iyo tobanka sebteembar oo loo adeegsaday diyaarado la afduubtay warbixintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika stephen towson oo waraysi siiyey warbaahinta maraykanka uu si cad ugu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso awooddeeda al-shabaab waxay doonayaan inay ku weeraraan dadka maraykanka meel weliba oo ay ka helaan xitaa gudaha maraykanka ma garanayo inay leeyihiin awood ay hadda taas ku samayn karaan laakiin haddii aan iska dhaafno hal daqiiqo si dhaqsa ayay u awoodi karaan in gudaha maraykanka ay waxyeelo ka geystaan halista amni ee ka imaanaysa al-shabaab waa mid aad u sarraysa bilihii lasoo dhaafay waana mid ka badan siddeed bilood ka hor xilligaas oo aan la wareegay hoggaanka africom ayuu yidhi towsan xilli uu maraykanku ka markhaati kacayo in awoodda xarakad al-shabaab almujaahidiin ay sii kordhayso waxna aanay soo kordhin duqaymaha daroonista ee ka dhacaya wilaayaadka islaamiga ayaa khubarada ka faallooda jamaacaadka jihaadiga waxay sheegayaan in al-shabaab ay ku guulaysatay dagaalka ka dhanka maraykanka iyo xulafadiisa maadaama uu maraykanka uga baqanayo inay ku soo weerarto gudaha maraykanka marka laga soo tago waddamada bariga afrika awoodda keliya uu maraykanku hadda u adeegsanayo dagaalka uu kula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa duqaymaha diyaaradaha daroonista waxaana muuqanaysa in dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ay ka gaashaanteen arrinkaas oo ay la qabsadeen maraykankana uu si indhala'aana u beegsanayo oo keliya dadka shacabka ee isaga kala gudbaya deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ee xarakad al-shabaab almujaahidiin ayaa bayaan uu dhowaan soo saaray wuxuu baaq ugu diray guud ahaan muslimiinta ku nool soomaaliya iyo bariga afrika baaqaas oo ahaa inay fahmaan siyaasadda maraykanka ee dhigaysa inaan la kala soocin mujaahid iyo qof shacab ah maadaama dhammaantooda ay yihiin dad muslimiin ah marka laga hadlo muslimiinta ku nool soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika waxaa lama huraan ah inay dareemaan in siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka kuna qotonta soomaaliya ay ka ballaaran tahay dagaalka ka dhankaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa dagaal ka dhana islaamka iyo qof kasta oo muslim ah ha hubaysnaado ama ha gacan marnaado waxayna u arkaan inuu yahay hadaf sharci ah oo ay beegsan karaan saliibiyiinta sidaas darteed waxaan guud ahaan muslimiinta uguna seexaynaynaa aragtiday doonaan ha kala aaminsanaadaane inay isgarab taagaan walaalahooda muslimiinta ee wajahaya duulaan cadowtooyo oo ka dhana islaamka muslimiintuna waa inay u midoobaan in soomaaliya ay ka xoreeyaan gumaystaha maraykanka ayaa lagu yidhi bayaanka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ee xarakad al-shabaab almujaahidiin gaboodfallada uu maraykanku ka geysanayo soomaaliya waa kuwo dhirarsan laga soo bilaabo horaantii sagaashimaadkii ilaa iyo maanta wuxuuna maraykanku leeyahay taariikh madow oo ku aadan xasuuqadeeradii ka dhana dadka muslimiinta ee soomaaliyeed الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة oo ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kelimad uu horay u jeediyey ciwaankeeduna ahaa allah mooyee cid kale uma rukuucayno wuxuu kaga hadlay tacadiyaadka iyo gabodfallada dowladda maraykanka ay ku hayso ummadda soomaaliyeed dhibaatada uu ciidankiinnu ka geystay dhulkeenna muslimka ah ee soomaaliyeed iyo gabodfallada uu dadkeenna kula kacay soddonkii sano ee lasoo dhaafay ayaa ah waxaan kelimad lagu soo koobi karin ciidankiinnu waa kan ay diyaaradihiisu gumaadka aan kala go'a lahayn ku hayaan ummaddeenna muslimka ah ee soomaaliyeed kumannaan ayay muqdisho ku direen bilowgii sagaashamaadkii xukuumaddiinna ayaa soo abaabushay duulaankii xabashudu dalkeenna ku qabsatay dabayaaqadii labada kun iyo lixdii diyaaradihiinnuna waxay xilligaa duqayn la beegsanayeen mujaahidiintii gobonnimo doonka ahaa ee ka hortegayey duulaanka xabashida dowladdiinnu waa tan garab iyo gaashaanba u ah taageero taakulayn iyo tababar joogta ahna la daba taagan maamulka riddada ee taagta daran ciidankiinnu waa kuwa burburiyey macaahidda ubadkeenna tacliimta lagu siiyo arday qur-aan akhrisanaysana ku laayey degmada saakow ciidankiinnu waa kuwa ka afduubtay carruurteenna dugsiyada iyo macaahidda waalidkoodii iyo deegaankoodiina ka fogeeyey waa kuwa xasuuqay dad aamin ku ah deegaankooda kuwaasoo isugu jira beeraley ganacsato nabadoonno culimmo arday waayeello dumar carruur iyo dad masaakiin ah oo aan waxba galabsan waa kuwa cisbitaalladii degmooyinka qaar ku yaallay burburiyey iyadoo ay ku jiraan bukaanno iyo dad adeeg caafimaad u soo doontay waa kuwa boobka iyo dhaca joogtadaha ku haya khayraadka dalkeenna daabusho macaadinteenna sahansado shidaalkeenna waa kuwa gumaysiga ku haya dhulkeenna iyo ummaddeenna xeryo militarina ka dhistay goobihii caamka ahaa ee bulshada lahayd sida eraboorka muqdisho iyo kan kismaayo waana kuwa maraakiibtooda ay xeebaheenna ku hareeraysan yihiin waa kuwa xabsiyada qarsoodiga ah ka hirgeliyey dalkeenna halkaasoo ay walaaliheen muslimiinta ah ku jirdilaan iyadoo aysan jirin cid kala xisaabtanta waa kuwa dhegaysta xogaha iyo cawraadka muslimiinta dalkana ka hirgeliyey shabakado jawaasiisa oo u adeegta danaheedana u fulisa madaxdiinnu waa kuwa dhidibada u taagay xukuumad ridda ah ee meel marisa ajandaha siyaasadeed ee cadaawuhu degsaday hirgelisahanka gumaysi ee waddankiinnu horkacayo lana dirirta ku dhaqanka kitaabka allaah madaxdiinnu waa kuwa dhidibada u taagay dowlad kushaagga hamigeedu yahay raaligelinta gaalada fulinta qawaaniintooda kufriga ah iyo u hoggaansanka shuruucdooda marka loo kuurgalo duqaymaha uu maraykanku ka geysanayo soomaaliya waxaa muuqanaysa in si walakaca u beegsanayo dadka soomaaliyeed ee maatida ah waxaana dhacdooyinkii u dambeeyey ee diyaaradaha maraykanku ku beegsadeen dad shacaba ka mid ah duqayn ka dhacday duleedka jannaale shan iyo tobankii bishan rajab taas oo ay ku dhinteen ugu yaraan lix ruux oo ay ku jiraan laba nin oo waayeello ah iyo wiil yar oo dugsi qur-aan ka dhiganayay deegaanka ceelasha biyaha magacyada dadka halkaasi lagu gumaaday oo gaaraya ilaa iyo lix qofood lambar kow axmed nuur aadan cusmaan soddon iyo saddex sana jir ah cabdiraxmaan cali waadhoor lixdan iyo siddeed jir ah cabdiweli aadan barre soddon jir ah sheekh maxamed sheekh cisaaq sheekh maxamed oo loo yaqaano macalin ooyaaye lixdan iyo shan sana jir ah macalin cabdulaahi cali maxamuud konton iyo lix jir ah cabdifataax farxaan maxamuud oo saddex iyo toban sana jir ah walaalkay axmed aadan cismaan oon ceelasha hal saac iskala quraacannay aa waxaan waayey socodkiis socodkiisii iyo noloshiisii saddex saaminimo waxaa la ii sheegay in diyaaradaha maraykanka ay duqeeyeen aniga uu magacaygu yahay cabdulaahi ciise maxamed kana socda dadkii sida xaqdarrada loogu laayay gobolka shabeellada hoose soonaha ugunji oo haddii alla kuriga diyaaradaha darooniska maraykanku ay ku laayeen dadkaas oo dowladdu iyo maraykankuba ay sheegeen inay ahaayeen dad shabaaba waxaan halkan u soo istaagay in aan ka hadlo inaan dadkaasi ahayn dad shabaaba inay ahaayeen dad shacab ah
waxgaradka soomaaliyeed ayaa sheegaya in maraykanku aanu kala jeclayn mujaahidiinta iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed maadaama ummaddu iyadu dhashay wiilashaas dagaalamaya ee mujaahidiinta ah sidaas darteedna ay dadkula gudboon tahay inay fadhiga ka kacaan maraykanka iyo xulafadiisana hal dhinac uga soo horjeestaan nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag waa afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee wilaayada banaadir wuxuu ummadda soomaaliyeed ku waaninayaa inay fadhiga ka kacaan oo ay la gudboon tahay inay ka qayb galaan halganka bismillah horta adeer gaaladaani ma kala jeclaa soomaali ama muslin ma kala jeclaa kelmadda ay leeyihiin maaragta annagu dagaalyahaniintaan beegsanaynaa waxba kama jiraan dadka shacabkaa ay rabaan inay maaragtay ku qaldaan ilaa muddo intay nimankaa dalka soo galaan dadka shacabka ah ay leynhayeen miday baabuur marsiyaan iyo miday madaafiic ku dilaan iyo miday toogtaan inta beeraley ay dileen shabeellada hoose iyo meelo lamida waa la ogsoon yahay marka shacabkaa laga rabaa inaysan maaragtay hadalkaas aysan rumaysan oo ma kuwa ay aragnimo qaataan inta gooroo shacab ay dileen ama oo duqeeyeen oo beerahooda ku laayeen oo guryahooda ku laayeen nimankan mujaahidiinta la diriraysa iyo dadka shacabka oo beeralayda ah waa u sinan yihiin soomaali waa u soomaali muslimna waa muslim buu u yahay marka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay beenta ha dhegaysanina ay gaaladu idaacadaha ka sii daynayso idinma kala jeclaa soomaali ma kala jeclaa muslimka ma kala jeclaa waxaa idinla gudboon oo aan maaragtay idinku bogaadinayaa inaad maaragtay aada la dirirtaan mujaahidiinta garab siisaan oo fursaddu mar kasta ma taagneen fursaddan aad ka faa'iidaysataan mujaahidiintu la dirirayso nimanku idinma kala jeclaa waana ogtiin indhihiinaad ku aragteen oo dhegihiinaad ku maqasheen in hadda mar kasta warbaahintu leedahay intaasoo shacabaha lagu dilay intaasaa duqayn lagu dilay intaasaa baabuurta xataa la badbadsiiyaa muqdisho iyo meelaha ay joogaan oy kas ugu dilaan cidna aysa wax ka dhaban marka ummadda waxaan leedahay yaan laydin qaldin oo maaragtay laydin maran habaabin hubka qaata oo la dirida gaalada tan kale haddee gaaladu way soo duushay gaalo xarbiya weeye faradul cayn baabaan ummad yahay soomaaliyeed oo muslimiinta idin kor saaran dilkaa ka sokowga dalkii muslimka oo dalkiina ahaa oo dalkii soomaaliyeed ahaa ayay gaala duulaan ku timid marka farintaada idinku waajibay waajibka guta ma adduunyadan waa laga tegayaa qofkii malagiisi galay saacadiisa dhaafi mahayo imisa maaragtay cudur caadiya iskaga dhimata marka ummadda fadhiga ka kacaan leenahay oo hubka qaad marka ummadda saasaan leenahay adeer madbacad casri ah ayaa laga furay deegaanka kuuya barow ee shabeellaha hoose taasoo ay soo dhoweeyeen dadka deegaanka wariye maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo diyaariyey munaasabad kooban oo lagu furayay xaruntan madbacadda ee daaru dalaace ayaa ka dhacday gudaha xarunta oo ku taala deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa maamulka madbacadda odayaal dhaqan iyo marti kale oo lagu casuumay ugu horeyn maamulaha madbacadda oo idaacadda alfurqaan la hadlay ayaa u sheegay in madbacadda laga heli doono adeegyo kasta oo la xidhiira daabacadda buugaagta oo waagii hore loo doonan jiray magaalada muqdisho iyo meelo kale waxa uu sheegay in qiimaha muqdisho ay dadku ku heli doonaan aadna ay usoo dhoweynayaan dadka adeegyada kasoo doonanaya madbacadda magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdikariin maxamed cabdulaahi kolley waa maamulihii daaru dalaa'ic madbacadda cusub ee laga furay deegaanka kunyibarow oo la yidhaahdo daaru dalaa'ic waxaan rajaynaynaa biidni illahi alkariim dadka ku nool wilaayaadka inay kaga maarmaan wax allaal waxa ay u doonan jireen xamar waxaan ugu bishaareynanaa weli qiimihii ay xamar wax kaga doonan jireen insha allah inaan ku siin doono oo aan aad u soo dhoweyn doono sida madaariista machadyada keliya maahan deegaanka unyibarow waxaan rabnaa in ilaa aan gaarno jubbooyinka oo kale meelo badan aad insha allah wilaayad ka mid a in howshaas ay ka socoto biidni illahi alkariim oo dadka ay la socdaan ay ka soo doontaan nin walba meesha uu joogo meeshiisa loogu geynaa biidni illahi alkariim waxaan leenahay kusoo dhowaada daaru dalaa'ic waxaana laga furay deegaanka kunyibarow qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo munaasabadda ka hadlay waxa ay sheegeen inay soo dhoweynayaan madbacaddan oo kusoo biinaysa horumarka ganacsi ee ka jira deegaanka kunyanbarow ee gobolka shabeellaha hoose alxamdulilaah meeshaan maanta waxaan nala ku martiqaaday oon ku soo booqannay daaru dalaa'ic daar la yidhaahdo daartii daawashada ama dib ugu noqoshada mataqaanaa culoonta daartu maasha allah daar loo baahnay weeyaan annaguna waa u baahnayn waxaa noo muuqanaya waxyaabo badan oo aan u baahnayn insha allahu tacaala haddaan nahay muslimiinta waxaa ka mida kutub ayaa ka mida kala nuucnuuca oo qur-aan kariim axaadiis mataqaanaa fiqi siiro ayu nuuc ayaa noo muuqda insha allahu tacaala waana kutubtii insha allahu tacaala jiilka soo koraaya iyo annagaba anfacayso magacaygu waxaa la yidhahdaa maxamed faqi sheekhbaane horta awalan allaha subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale allihii annaga oo naga dhigay dad muslimiin ah allahaas ayaan u mahad celinaynaa horta een daaru dalaaci ayaa la yidhaahdaa meeshan waa madbacad waxaynu ku taalaa gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaan weynaha kuuyi barow waana soo dhowaynaynaa liannahu fikraddan wanaagsano oo macquulka ah raggii ka soo shaqeeyey ilaahay maaragtay ee miisaankooda aqar ha u saaraan leenahay hadda meesha waxaa igaaga muuqata macnaha buugooyin oo hataa sheekooyin ee markaan sii galo juuxa ninka la yidhaahdo carweelo oo kale sida kutubka qur-aanka oo kale macnaha culuunta sharciga halkaana kuma soo koobi karo maanta waxaad arkaysaa waxyaabo badan xataa dubay hataa waxaa ka raadinaysa inaad maanta koonya iyo meelaha walaayaadka laga heli karo marka majaalkan waa loo baahnaa sooma majaalka aad iyo aada looga baahnaa weli waxay qayb weyn ka qaadanays- ay ka qaadanaysaa macaahidda oo qabaa'ilada waxay qayb ka qaadanaysaa dugsiyada sare sida oo hoose dugsiyada dhexe qayb weynay ka qaadanaysaa sida waxbarashada ardayda bismilah walaal agmadhagaa la yidhahdaa ka waran adigana maxaa ku dar lahayd halkan oo kaaga muuqda wallaahi walaalow kullile daaru dalaaca ilaahay ha barakay baa leenahay nuura xibarka baydal maftuuxa baa leenahay awalan gacan furana kusoo dhaweynaa magaca cali xuseen xasan ibraahim la dhahay maanta ma ergay deegaanka kuuni barow ma idinka muuqata ini magdabad qol erago magaasha daarud dalaac magdabadaas ee hadhawaayana maanta boqolkiiba boqol iyad iyad hadhawaayana magdabad iyadna iga anfacday waaye xarakada shabaab mujaahidiin ayaa ka talisa dhul baaxad leh oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana dhulkaasi lagu maamulaa shareecada islaamka dad badan oo soomaaliyeed ayaa ku nool dhulkaasi kuwaasi oo ku soo hirtay nabadda iyo amniga islamarkaana ganacsi ballaaran ka wada dhulka ay ka taliso xarakatu shabaabulmujaahidiin taa bilcagsigeedana dadka ku dhaqan goobaha ay ka taliso dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxa ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan iyadoo laga qaado canshuuro aad u badan oo aan waxba loogu qaban sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye muudey haweenka ku dhaqan ceelcadde oo dooro loo soo xiray ayaa waxaa la dardaarmay waaliga walaayadii islaamiga ah ee gado dowradan ayaa waxaa ka faa'iidaystay boqolaal ka mid ah haweenka ku dhaqan degmada ceelcadde ee gobolka gedo dowradan oo lagu qaatay duruus muhiim ah ayaa socotay in ku dhow bil qaar ka mid ah haweenka ayaa munaasabadda dowrada lagu soo xirayay ku soo bandhigay bandhig waxbarasho وبعد هذا ناتم للمريد في نون والتنوين والمتوت سميته بتحفة الأذفال عن شيخنا المهيد للكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب ما هو الإسلام؟
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم شروط لا إله إلا الله سبعة وهي العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة waxaan meeshaan ku soo baranay duruus macnaha kala nooc ah oo macnaha kitaab afar qaybood ah oo alcaqiida fiqi siiro aadaab alakhlaaq alxamdu lilah ilaahay baan ku mahadsan xadiis oo macnaha sideetan iyo kow ah sideetan iyo kow xadiis ah munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada iyo odayaasha dhaqanka degmada odayaasha ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin waxyaabaha ay barteen haweenka runtii farxad aad u badan ayaan dareemaynaa waana ku faraxsannahay duruustii ay barteen muddadii bishii ahayd ay ku soo bandhigayaan waan ku faraxsannahay aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa insha allahu tacaala adinkuna wixii layda maray baad soo bandhigteen hal un arrina keliya ayaan ka hadlayaa dadku hadday islaam yihiin waxaa loo baahan yahay wixii wanaagsan oo loo sheega inay qaataan wixii xun oo laga reebayna inay ka haraan ugu dambayntii waaliga wilaayada gedo sheekh aadan sahal abuturaab ayaa haweenka kula dardaarmay in ay meesha ka sii wadaan waxbarashada gabdhaha walaalaha ee soo maaragtay dowladan runtii muddada soo waday waxaan leeyahay waxa weeye waa hagaajiseen halkaa ka sii wada waxaana uun kolley aan isleeyahay eh, maraakiista hadday yar yihiin insha allah waa badin doonaa dhammaan gabdhaha muslimaadka ee wilaayada degan muxaafadadan hadda aan joogno ceelcadde waxaan u baaqaa inay insha allahu eh, maraakiista ay haleelaan kuwii hore u dhigaynayana insha allahu tacaala waa- waa waa ku bogaadinaynaa kuwa cusubna waxaan leenahay ku biiro maraakiista haleela oo shareecada ilaahi tabaaraka wa tacaala yaan moogtahay ha ka noqonin marti ha ka noqonin waa diinkaagii weeyaan diinkaaga allah tabaaraka watacaala uu kuu soo dejiyey weeye diinkii marka inaad marti ka noqoto oo marba shiikh aad fadwo weydiiso aad tiraa shiikh halkaas masaladu maxay tahay waxaa kaaga fiican inaad maraakiista helasho oo aad wax barato halka warka subax dhegaystayaal uu saaka idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan haweeneyda hogaamiysa dalka jarmalka ayaa la karantiilay kadib markii looga shakiya caabuqa coronavirus ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka oo ka tirsan qaaradda yurub haweeneyda lagu magacaabo angel mark ayaa la karantiilay kadib markii looga shakiyey inay qaaday caabuqa coronavirus karantiilka lagu sameeyey haweeneydan ayaa timid ka gadaal markii ay la kolontay mid ka mid ah dhakhaatiirta baara cudurkan kaas oo markii uu gurigiisa tagay kadib ogeysiiyey in intaysan kulmin ka hor uu qabay cudurka taasna uu ku ogaaday kadib markii uu baaritaan badan isku sameeyey afhayeen u hadlay dalka jarmalka ayaa sheegay inay si aad ah uga shakiyeen haweeneydan maadaama ay ka dareemeen calaamado lagu yaqaano cudurka caabuqa ee coronavirus afhayeenka oo sidoo kale sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in si rasmi ah haddii ugu soo baxo cudurkan haweeneydan ay halis ku jirto waxaana uu hadalkiisa intaas raaciyey inta badan dadka waayeelada ah ee uu ku dhaco cudurkan kama soo kabtaan oo ay u dhintaan haweeneydan ayaana ah qof aad u da-weyn oo kor u dhaftay lixdan sano waxaana inta badan kulamada ay kasoo qayb gasho laga soo qaadaa muuqaalo muujinaya iyadoo si aad ah u jaraynaysa taasoo sii badisay walwalka laga qabo maadaama ay sheegeen in difaaca jirkeeda uu aad u liito dalka jarmalka guud ahaan xaalad adag ayay ku soo rogtay haweeneydan ka hor inta aanan la karantiilin waxaana si guud dalkaas tirada uu caabuqa korona soo ritay ay gaarayaan sagaaliyo toban kun toddoba boqol kow iyo toban qof halka ay u dhinteen guud ahaan konton iyo sagaal qof waxaana dhowaan la diiwaan geliyay afar kun saddex boqol sagaashan iyo kow kiis oo cusub dhanka kale dalka talyaaniga uu cudurkan si aadaa u halakeeyey ayaa tiradiisa guud waxay gaartay kontan iyo sagaal kun boqol soddon iyo sideed halka dadka u dhintayna ay yihiin shan kun afar boqol toddobaatan iyo lix qof oo saacadihii lasoo dhaafay oo keliya waxaa dhimatay dad ka badan afar boqol oo qof dalka talyaaniga ayaa galay mid ka mid a xaaladaha ugu halisan ee uu soo maro waddankaas waxaana inta badan waddooyinka dalka talyaaniga lagu arkayaa gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada kuwaasoo ay buux dhaafiyeen meydadka iyo dadka uu soo ritay cudurkan warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waynaga intaa